asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu hamiin fayla saaxiibyaal ha ka dhawaado warka hamiinimo ee raadiyaha warsan qodbada warkaan hamiinimaha una siinkahayna welibaa ku mid eh markii wasaaradda gaadiidka koonfur galbeed koonfur galbeed ee ka eedinayay baabuurta iniska dareerasa magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo ayaa weli indhagan galna ganacsatada magaalada xudurna waliba yogaaliya iyona sixirka raashiinka guddoomiyaga baarlamaanka soomaaliya ayaa ku tacasiyey xildhibaan ka amuuday magaalada caasimadda ee muqdisho laamo amnigna waliba ay ogolantaha ka dhigkeena dad markaas abaabulay dagaal taliyo ciidan iyo waliba laka dhaawacay shiido ulus oo lahaka weeraray saraakiilla dowladda federaalkna waliba iyo habandhigkeena kuriyar oo markaas hakugoosidii al-shabaab wabdo ku dareera dowlad deegaanka soomaalida etoobiya iyo geeka waliba iyo deerina magaalada cadaade ee gobolka galgaduud akhbaaraadka banaankan waliba kumid ay agaasimiyihi xafiiska madaxweynaga nigeria iyo waliba uusan amuday cudurka coronavirus
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
tumiisiyeedka bila afraad sanadka lamada kun iyo labaatan ku hamiinimo sabtee u eedniya hagalaaytantaas ma hayaayana qodobadii warkaan hamiinimo aan ku weynaayey aan diyaar garoobohu soo faahfaahsan dhowaan wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya weliba ayay markaas ka dhawaagtay in ganacsatada iyo markaas onghaaliyeyna ama yoongaaliyey korna qiimaha qiimaha raashiinka suuqyada soomaaliya welina hadda jare in magaalooyin qaar ee soomaaliya ku tirsan qiimaha raashiinka uusa kor ankahi degmada xudur ee xarunta gobolka bakool iyo weliba ayaa kumid ahta degmooyinka ganacsatada markaas iyo oon ku dhaqangelina markaas qiimaha raashiinkana markaas kor sii kahaay welina kiiladii sokorta iyo korandhaaftay xudur tumitado kun oo shilinka soomaaliga eh hadda waliba waa kiilada sokorta oo horey nhayta tumitado kun oo shilinka soomaaliga eh hadda waliba iyo marahayta labaatan isiyeed kun oo shilinka soomaaliga eh saas oo kale qiimaha la gado kiilada waa bariiska burka baastada iyo weliba saliidi iyo weliba kor iyo ankakahena qiimihii horey la siisada jiray walina arintag markaas saameyn hoogan iyo kuwalatay bulshada ka nool degmada xudur ee xarunta gobolka bakool ganacsatada iyo weliba warbaahinta warsan xiriir iyo lasoo bedi iyo insheegana in sababto markaas iyo ngaaliyeyen raashinka iyo eta ganacsatada beledweyne oo ganacsiga markaas ankukooyow xudur ini iyo gaal markaas hakugadaayeen raashinka taasna iyo sabab ku dhikan in iyo raashinka bees ka daran bulshada danyarta ee magaalada xudur iyo weliba arrintan markaas eed iyo nkukacwadahayana ini raashinka kor uusan ka ha welina markaas iyo dalbadeena dowladda dhexena markaas iyo ku dalbadeena in arrintan iyo hafargeliyaan xaaladda qiimaha korarka dhanka ama dhinaga raashinka eh ee degmada xudur iyo walaa markaas kala kasheeno korta haddii markaas siyaasado kasii dareerta markii wasaaradda gaadiidka koonfur galbeed soomaaliya ee ka eedinayay baabuurto in iska dareerasa magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo iyo welian dhagan galna maxamuud cali cabdulaahi iyo faahfaahinta warkaninghay
kureedda markii wasaaradda baaburtaha irka iyo dhulka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya yahasaartii amarhaaya lagu bilaawa tuman ilita bilitan abriil sanadka lamada kun labaatanka la reebay baaburtayniska gudubi jaray magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo welibana aan ku dhaqan galnay amarkaasaytii koonfur galbeeda warqada wasiirka yahbati tuman iyo afartii bilitan abriil sanadka kan lamada kun labaatanka ujeedka weliba haay sidii lunkurseeda lahaya cudurka dilaag ee coronavirusa haabahaato shalay iyo geeka welibase aadiye baydhabo unku bahay baaburta rakaabka wada muqdisho iyo baydhaba haana ku mid ee dalaalooyinka shaqadan seedo bustaajada baaburto lukrorow ee magaalada baydhaba iyo idaacadda warsanan sheegen intii weli amarkan ku dhaqan galna islamarkaasaytana baaburtiyo sa-aadiya shaqadan wadan haata wal ogaynay marka wasaaradda maalmaha soodusu ku dhaqan gala doono koonfur galbeed iyo inti kaleta laakiin wadayaalka baaburta markii amarka habahii waliba eed abashoonku mooyana amarka wasaaradda hasaartay
guddoomiyaga baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan yaa ku hadli geeridii kakoti ilaahay ig naxariista marxuum aadan xasan cali oo ku mid ahaaye xildhibaanada golo shicibka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo weliba dhowaan madaxda qaranka iyo weliba shacabka soomaaliyeed waa dhowaantan shacabka soomaaliyeed iyo madaxda dowladda unkutaajiyey amuushadii kakoyti marxuumka walina ilaahay usa unku baryay amase unku tugay inay janatulfirdowsiisu ku waraabi saas oo kale ku-xigeenjey yaa ku-xigeenjey iyo weliba wasiiro ku tirsan xukuumadda soomaaliya yaa salimad ehlada marxuumka unkutacsiyey walina markaas la kaduugay magaalada caasimadda ee muqdisho marxuumkan ku tirsanayay golaho golaho shacabka yaa weliba maalmoogi lahdhaafi use markaasa la jirinayay jirida sokorta use ona markaasa isbitaallo dhowr ee hamari oo ka yaala magaalada caasimadda ee muqdisho ciidamo ku tirsan hanghooga dalka ee guutada tumi shanaad ee ku howlgalow galmudug yaa weliba saacadoogi lahdhaafi howlgal qorsheysan iyo kusuubiyeena duleedka degmada baranbale ee gobolka galgaduud iyo weliba deegaano kale oo hooseeda degmadaas howlgalka ciidanka hooga iyo markaas kuwadaan milaasya waliba markaas iyo hakagobadena dad markaas laka eedayn iyo abaabulaayeen dagaal markala ku qaraxa magaalooyinka gobolada galgaduud iyo weliba muduga taliska ciidamada guutada tumi shanaad iyo waliba iyo sheegana in dadka deegaanka balanbale iyo markaas kakoyti obse markaas ka eedan dhinaga amniga taasoo markaas iyo kahaayeen dad hubaysan oo duugay waa duugiska suubiyaay baraago b ah markaas biilo ku dhammow isla markaasna ciidamada jawaab iyo ku biyeen arrintaas anka dambeyntii saraakiilla hogaamiyaasi ciidamada howlgalkan suubiya waliba iyo ku digayna dadka markaas arrintan ka howlan ini iyo markaas ku digtoonadan waana iyo shicibka qalqal inaga amnigeeyo aan geliyna warar dheeraad ayaa waliba ku bahayna weerar lan adeegsidii shiido ulus oo markaasi ka dhaawaci taliyaha ciidamada booliiska gobolka lakamaga dhawow saraar ee somalilan iyo weliba askar markaas la dareertay weerarka shiidooya weliba markaas isu ku dhigay magaalada caynaba kaas oo isokooy kureed markii taliyaha ciidanka booliiska gobolka saraar gaashaanla dhexe xasan ismaaciil yuusuf weliba askartii la dareertay ini oo iska deeyeen inay awood markaas iyo kashal buryaan dad markaas kahoonsanaya ama inaska kuay goob ganacsiga oo markaas ka taalla meel dhow minka taliyaha booliiska intaas kuriya dadkii shicibka haaya weliba weerar shiide iyo kukula horkooyana taliyaha booliiskii weliba ciidankii la dareeray haana soo markaas fadaayan ini iyo dadka meela kushal buryaan aabahaato weliba shiido dhaawac culus markaas ha ku deeray taliye xasan ismaaciil iyo weliba lama askari oo la dareertay wararkii waliba intaasi oo ka darahayn in ciidanka booliiska iyo rasaas hoogan iyo ku fureen dadka shicibka haayay ee weerarka markaas hagaadi walow khasaaraha lansheegna ee rasaastaas iyo fureen ciidanka ciidamada hooga dalka ee markaasi roogaan magaalada janaale ee gobolka shabeellaha hoose iyo waliba iyo habandhikeena kuriyar oo markaas ku kooyay al-shabaab kaas oo markaas iyo sheegeen inaysu ku tirsanahay dagaalyahanada al-shabaab gudoomiyaha deegaanka janaale cabdiraxmaan al cadaala oo markaas la hadalay warbaahinta dowladda iyo weliba uusa sheegay in kuriika yar ee ku tirsanaya al-shabaab horey markaas lanku afdoobi waalidjey walina saasa usa ka sheegay inay iyo hadda galanto ka hayaan kuriika yar saas oo kale saraakiilla ciidanka iyo waliba iyo tilmaameen in kuriika markaas usa hanis dhiibay ciidanka waana lakamaga dhawow maxamed aadan isaaq oo eh tumi ishan jar isla mar ahaantaasna uusa hakubahi al-shabaab muddana uusa la sheegayay jari ciidamada dowladda soomaaliya bil ka hor la wareegi janaale ee gobolka shabeellaha hoose meelaas oo intii muddo oo iyo galanto ka hayan iyo howlgal ku wadeen gudo dalka waa gudo magaalada janaale ee gobolka shabeellaha hoose meelo warkaas dhugunsidyaalsin kukooyahay raadiyaha warsan baydhabo madaxtooyada dalka nigeria weliba ee shaaciday in agaasimiyihii shaqaalaha ee madaxtooyada dalkaas maxamuudu buhari usa saacadoogi lahadhaafi usan amooday cudurka halista eh ee coronavirus oo markaas kasii faahfaahaya caalamka oo dhan wakaalada wararka ee reuters ee waliba ayaa girtay in malam aba kayaari oo hayay agaasimihii shaqaalaha ee xafiiska madaxweyne mahmuudul buhaari uuse cudurka covid nineteen usa ka dhii bili maars labaatiyo afartiya iyo onanka dambeyn uuse shalay amooday cudurkan taas oo kale mas-uulkiiya weliba markaas uuse da-diis haytay toddobaatan sano jir isla marhaantaasna weliba la sheegay inuusa horay ngobadii waa uuse ngobi cuduro kale use ona ku mid haay dad markaas dadka onka awoodo badan dalka nigeria war qoraal oo markaas bogga twitter-ka lahaka qori gaar ahaana afhayeenka madaxtooyada nigeria uusa haka qori iyo weliba markaas laga sheegay in agaasimihii shaqaalaha ee xafiiska madawiine buhari laku heli covid nineteen waanuusan amoodi maalintii shalay hayti dhugunsidayaal warkii haminima warsan kula diratan sulunkanyaninka dhanyi warka waliba sinadiraysayaanoo jecel wayd alaaledii warkaana dhaaf waliba wasriyadan kufirsul kore website-ka raadiyaha oo ee warsan radio dot com inta ku horeyta warkan warnimadeentii kulkulmi doona reed asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu